magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose oo ah magaalo dhacda xadka kala qaybiya dalalka soomaaliya iyo kenya ayaa muddooyinkii dambe waxaa kusoo badanayay ganacsiga noocyadiisa kala duwan magaalada dhobley ayaa bilihii lasoo dhaafay samaynaysay kobac dhinaca dhaqaalaha ah iyadoo haween badan oo ku nool degmada dhobley ay abuurayeen fursado shaqo qaar ka mid a dumarka ganacsatada ah ee degmada dhobley ayaa door weyn ka qaatay waxaana ay ka warbixiyeen kaalinta ay haweenka ka qaataan horumarinta ganacsiga magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose magacayga waa amin cabdulaahi maxamed ganacsigaygana wuxuu yahay ganacsi jumlo ah dharka iyo dharka iyo agabka dumarka waaye kareemada dharka waxyaabahaas ayaan gadaa oo si jumlaha u gadaa maasha allah ganacsiga magaalada waa iska noormaal mar waa maasha allah si fiican baa wax lagaga gadanaya maalmaal way dhacdaa in marmar way dhacdaa inuu suuq la-aan dhacdo haddana door aada u muhiimsan ayay ka qaataan haweenka ganacsiga magaalada iyo bilicda magaaladaba maasha allah door aada u muhiimsan ayay ka qaadanaa iyagoo raggii meesha aysan ka maqlin haddana dumarka door aad door aada u muhiimsan ayay ka qaataan ganacsiga magaalada iyo kala socoshada magaalada iyo bilicdeedaba waxaa dhaa farxiin maxamed aan ku noolay magaalada dhobley gaar ahaan suuqa weyn ee magaalada dhobley ku yaala haweenka soomaaliyed inay ganacsiga kusoo biraan waa wax fiican ay shaqaystaan oo maxaanku dhaha adduunweynaha ay la tartamaan adduunka wax wax kala wadwaa uun haween maxaanku dhahay haweenka inay shaqaystaan dadkooda iyo dalkooda iyo ilmahooda iyo diintooda inay waxbaraan inay wax u qabtaan waa sax si kastaba aatee magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose oo ah magaalo dhacda xadka kala qaybiya dalalka soomaaliya iyo kenya ayaa inta badan horumaro ka samaysa dhinaca ganacsiga maadaama ay ku taalo xuduud kala qaybisa dalalka soomaaliya iyo kenya